aan ku bilowne madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ugu baaqay dowladda ethoobiya daris wanaag iyo inay danahooda ka wada shaqeeyaan isagoo dhinaca kalena ka hadlay heshiiskii is-afgaradka badeed ee ra-iisul wasaaraha ethoobiya uu la gaaray madaxweynaha somalilan horaantii bishii lasoo dhaafay isagoo xalay hadal ka jeediyey munaasabadda gebagabada tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee maamul goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir oo xalay lagu qabtay magaalada muqdisho halkaasoo abaalmarin uu ku guddoonsiiyey kooxdii galmudug ee koobka ku guulaysatay iyo kooxdii kaalinta labaad gashay ee hirshabeelle ayuu madaxweynaha sheegay inaysan iyaga dooranin darisnimada labada dal
isma dooran inaan daris noqono halka keliya ee option aan leenahay waxa waaye inaan daris wanaagsan inaan isu ahaano masaalixaa naga dhexayso wada ilaashanno masaalixda si siman unaa masaalixdeenna ilaaliyaan masaalixdooda ilaaliyo laakiin kuma raba kuma rabay leedahay dowladda etoobiya kuma rabna hadday dhahda adinkana kuma rabnaan leenahay maxaa naga ba'san war dalkan soomaaliyaa la yiraa awalow tabashooyin qabay oo dal iyo dad inay ka maqan yihiin oo si sharci daraa xaq daraa looga qaatay aaminsanayeen maanta xagga inta ka soo wareegtid intii soo hartaan haddana qaar goosanaya dhulkeennu yaraan ma leh dalka annagaa iskale meeshaan waa abaar meeshaan waa lamadegaan meeshaan waa barwaaqo meeshaan batroola ku jiro meeshaan kuma jiro meesha ma laha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya la yihaah waa calaamaysan tahay inkastoo calaamadaheeda meelo ka mid ah ay calaamado laysku raacsan yahay oo laga heshiiyey aanay ahayn haddana weli waxaan ku noolnahay xuduudaheenna dhexdooda inaan ku noolaanaanaan rabnaa si nabada ugu noolaano macaamil adduunyo maanaan diidin waa macaamilaynaa etoobiya daris meelaa iska dhaafi kuwa naga fogfogaan la macaamil wahaynaa oo dana nagale annaguna aan dana ka leenahay ma qarinayna marka xishoona etoobiya danay naga leedahay annagana danaan ka leenahay etoobiya waxaa u malaysaa marar badan inay ku celceliso waa inaan badda aan aan gaarnaa oo aan meelaan ka gaarnayna su-aasha etoobiya badda ma soo gaaraysaa ma aha see waay say ku soo gaaray waay
xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale sheegay inay la hadli doonaan lana heshiin doonaan ethoobiya keliya haddii ay joojiso damaca dhuldoonka ah kuna laabato habka caalamka uu ku macaamilo sida uu hadalka u dhigay
etoobiya waxaan leenahay damaca dhulkan qaar goosanaya ka imaaw maalintaad ka timaado waxa ka soo haro dhan waa ka wada hadlaynaa waanan ka heshiinaynaa inaan ka heshiinaynana waa hubnaa laakiin faraqan kaa haystaa iyo faraqa iiddaa heshiiskama dhex dhasho meeshaas heshiiskama dhex dhasho war horta faraqa bal iiddaa ee aan kabacdi aan aan aan aan isla waranay aan hadalnay maya anoo faraqa ku haysto ila hadal dowladda etoobiya waxaan leenahay faraqa noo daaya dadka reer etoobiya shacabka etoobiya qowmiyadaha kala duwan ee etoobiya ku dhaqan oo dhan wax xumaana iyo xaasidnimaa iyo xiqdoon u qabnaa haba yaraatee ma jirto dowladdoodiyaa taxadiyo hayso oo tacaddi ku jirto dowladdoodiyaa dhaqan dowladnimo iyo dhaqan derisnimo ka baxday oo aan hayin wax kale ma dhahayno ku soo noqo dhaqanka suuban ee adduunku ku macaamilo iyo deris wanaagga adduunka uu ku deris ku dago ku soo noqo markaasaa wadahadal ka dambeeya
ma ahan markii ugu horreysay ee madaxweynaha soomaaliya uu hadallo noocan ah u jeediyo tan iyo intii uu soo baxay is-afgaradkii ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed uu la gaaray madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi bishii lasoo dhaafay